Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Mudane Cali Daahir Ciite ayaa magaalada Dhuusamareb ka daahfuray qorshaha isbadalka Galmudug ee labada kun lix iyo labaatan ilaa labada kun iyo soddonka munaasabada furitaanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada Galmudug agaasimayaal qaybaha kala duwan ee bulshada iyo marti sharaf kale qorshahan oo ah mid wax weyn ka bedeli doona guud ahaan Galmudug ayaa waxaa diyaariyey wasaaradda qorsheynta waxaana madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Galmudug mudane Cabdulaahi Cumar Aadan isagoo faahfaahin ka bixiyey qorshaha isbedelka Galmudug aan maanteeto halkaan u joogno in aan maaragtay galeelno qorshaha isbedelka Galmudug labada kun iyo labaatan iyo lixda labada kun iyo soddonka muhiimadda marka laga leeyahay qorshahan ma ahan document qorshahan wuxuu maaragtay sahlayaa in waxyaabaha socdo galmudug ka socdo iyo waxyaabaha maxaa la dhihi jiray qaranka soomaaliyeed ka socdo iyo qorshayaasha kaleeta in lagu dabaqo qorshahan sidaas si lamid ah in magaranaysaa loogu sameeyo statekan qorshe xal waara ah ama magaranaysaa qorshe waaro oo mustaqbalka ah oo ay maaragtay waxyaabo badan oo mashaariicda ah qorshayaasha dowladda oo maaragtay wasaaradaha iyo sektarada kala duwan dhammaan in qorshahaas lagu saleeyo dhanka kale qaar ka mid ah bulshadii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa soo dhaweeyey qorshaha wasaaradda marka hadda waxaa ka soo baxaya qorshahan marka wax qofkii la horgeeyana wax la yaqaano laga qaadanayo qofkii loo maqnaayo bulshadii loo adeegayana wax la taaban karo loo qabto wasaaradda waa soo dhaweynaynaa ka odayaal ahaan waa ina garab taagannahay mar kastood u baahatiin qorshaynta iyo wixii maskaxdeenna ku jirana waa inala adeegaynaa waana naku boorinaynaa maadaama culaysku galmudug uu meel kasta ka haysto sidoo kale waxaan hal iyo laba rabaa inaan ka geysto waxyaabaha aad qorshaynaysiin oo dejinaysiin balaanka koowaad inaa amniyaadka xoogga aad saartiin
maalan galmudug waxaa aniga aada iga muuqda in baagamuudada dhallinyaradu aada ugu badan tahay waxay arrintaasi keenay laba sababood saddex sababood koowaad waxa weeye shaqo abuurka oo liita waxaa kaloo nagu culaysa oo taagan iyana bacdamaa roobkii yaraaday dalankacii bulshada ayaa batay xoolodhaqatadiina xoolihii waxaa noqday meeshii awal wax u weyn iyaga laga sugayey oy u noqon jireen oo dhaqaalahooda ku tiirsanaa iyo ummadduba waxaa ku dhacay xoolihiina in ayaga gacanta laga quudinayo ugu dambeynna madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa sheegay in qorshihii hore shantii sano lasoo dhaafay uu galmudug horumar geersiiyey midkan cusubna la filayo in uu galmudug u horseedo horumar iyo barwaaqo wasiirka waxaan rabaa inaan idhaahdo marka qorshahan aada hawshiisa bilowdaan in deegaanada la wada tago markii halkaana la doortay labadii kun iyo labaatankii shan sano ka hor rag badan oo joogay ayaa jiray wax qorsho ah oo galmudug u yaalay haba yaraatay aan u nimid mala ma jirin markaan iswaraysanay wax qorsho aan ku shaqeyno aan dhaxalnay ma jirin taasaa waxay kaliftay safarkii dheeraa ee aan ku marnay afartan iyo shanta casho guud ahaan galmudug aan ku marnay degmo walba iyo deegaan walba oo aan tagnay waxaan ka qornay baahiyaha iyo waxyaabaha prioritiska u ah safarkii afartan iyo shan cashe kadib markuu soo dhammaaday wasaaradda qorsheynta ayaan u dhiibnay ayadaa waxay ka soo saartay qorsho hal sano ah oo aan si kumeel gaara ugu shaqaynaynay waana qorshaha maanta guusha aad aragtay galmudug gaarsiiyey oo maanta inay galmudug dowlad goboleedyo badan ka horumarsan tahay marka dowlad aan qorsho lahayn dowlad ma ahan waxaan rajeynayaa ilaahay hadduu yidhaahdo wasiir qorshahaas inuu noqdo qorshihii labada kun iyo lix labaatanka labada kun iyo soddonka galmudug barwaaqa sooran ka dhigi lahaa oo horumarin lahaa inuu noqdo maadaama kankii ka horreeyey aan ku guulaysanay